فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan oo xiliyadan oo kale aad dhegaysataan marka laga yimaado habeennimada sabtida ay soo gelayso caawa oo jimco ah waxaad ku dhegaysan doontaan qarax ka dhacay muqdisho oo lagu dilay askar ka tirsan dowladda xasan sheikh mujaahidiinta oo weeraray guri ay degganaayeen saraakiil ka tirsan sirdoonka jubbaland iyo mu'asasada alkataa'ib oo soo saartay filim aad u xiiso leh oo soconaya soddon iyo toddoba daqiiqo kaasoo caawo inta badan aynu ku soo qaadan doonno barnaamijka dhuuxa waa mar kaliya dhuuxa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو waa shan iyo labaatanka bisha shacbaan sannadda kun afar boqol afartan iyo afarta hijiriga ah ku soo dhowaada barnaamijka oo faahfaahsan qarax culus ayaa maanta ka dhacay degmada dharkeenley ee muqdisho qaraxaas ayaa lala eegtay gaari cabdibilo ah oo ay saarnaayeen ciidamo iyo saraakiil ka tirsan dowladda dhimashada waa laba askari dhaawacuna waa saddex laba ka mid ah askarta dhaawacantay waa saraakiil mid ka mid ah lagu magacaabo xasan baraawe xalayna mujaahidiinta waxa ay qarax ku qaadeen guri kismaayo ku yaalo oo ay degan yihiin ciidamo ka tirsan sirdoonka jubbaland khasaare ayaa soo gaaray ciidamada iyo saraakiisha la beegsaday maynaan helin faahfaahin ku aadan khasaaraha inta uu gaarsiisan yahay هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو qaybaha nooga haray barnaamijkana waxaan ku soo qaadan doonaa mu'asasada alkataa'ib oo caawa baahisay qaybta koowaad filim dokumentari ah oo laba xalqo ka kooban kaas oo ciwaan looga dhigay fadarhum wamaa yaftaruun oo lagu burinayo beenta warbaahinta shisheeyaha iyo kuwa u shaqeeya isdaarka soo baxay oo dhammaystiran ayaan qaybaha dambe ee barnaamijka ku soo qaadanaynaa
بسم الله الرحمن الرحيم
The militant Islamist group Al Shabaab Well, the militant group Al Shabaab قاتلين من حركة الشباب Shabab comme une organisation terroriste والشباب واتوك وخائن
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون فذرهم وما يفترون
الصليب وأقبلوا كل علينا يحملوه وتوحدوا في حربنا وتصالحوا وتواصلوا رفعوا الصليب tan iyo markii uu dilaacay halganka ka dhex calowsan xaqa iyo baadilka kun sano ka hor waxay gaaladu har iyo habeen ku howlanaayeen oodafaynta iyo aflagaadaynta ambiyadii iyo intii raacday waxayna dicaayadaasi ka dhignayd muruqa keliya ee ay magangaleen ka gadaal markii ay ka qusteen inay cilmi iyo aqoon xujo iyo burhaan kala hortagaan dacwada towxiidka iyo diinta saxda ah ee uu allah addoommadiisa raalliga uga noqday
Muslims might blow us up and the Christians are not going to muslimiintu waxaa laga yaabaa inayna qarxiyaan nasaaraduna ma doonayaan inay sidaas sameeyaan Is it just Islam or is it Islamic extremism?
mushkiladdu ma islaam ka baa mise waa argagixisada islaamiga
waa diin islaam oo baadiyeysan الرأس أمريكا وهم أيدي لها والأرجل يبغون كسر هلالنا بصليبهم أن ينزلوا kadib weeraradii barakaysnaa ee kow iyo tobankii sebtembar waxay madaxda maraykanka iyo khubaradooda xagga siyaasadda garwaaqsadeen inay mujaahidiintu saamayn xooggan iyo taageero buuxda ku leeyihiin bulshooyinka ku nool dalalka muslimiinta sidaas daraaddeedna ay lagama maarmaan tahay in diiradda la saaro sidii sharafjab iyo suurad xumeyn looga dhex abuuri lahaa bulshada dhexdeeda quluubta dadka muslimiinta ah ee wanaagooda soo raacayna looga jeedin lahaa من الواضح جدا ان بعض هذه وسائل الاعلام كانت تعكس الى حد كبير آه، منظومه كامله يعني هذا الحديث اليوم الذي يميز الذي يرى فقط بالاسلام ارهاب من المسلمين لا يرى ارهاب اخر من هذا النوع هي ناتجه عن مدارس آه، لها مفكريها لها way iska caddahay in qaar ka mida warbaahinnada reer galbeedka ay ka tarjumayaan aragtida qayb weyn oo bulshada ka mid ah warbaahinnada reer galbeedka oo maanta dadka muslimiinta oo keliya u yaqaana argagixiso waa mid ay ka dambeeyaan ururo xambaarsan mabaadii gaar ah islamarkaasina leh mufakiriin iyo sharci dejiyaal mana ahan aragti ku kooban warbaahinta oo keliya balse waa siyaasad aan meel kasta ku aragno sidoo kale waxaa jira tusaalooyin kale sida marka ay warbaahinta ka hadlayso muslimiinta waxay leedahay waa islaamiyiinta mayalka adag laakiin marka uu dhaco weerar la mid ah midkii ka dhacay new zealand waxay warbaahinnada reer galbeedku ku kaaftoomayaan inay falkaasi ku tilmaamaan mid argagixisannimo oo keliya mana sheegayaan in qof kiristan ah uu geystay falkaas iyo in kale عندما يكون هناك عملية م- مثل ما الذي حصل في نيوزيلندا يكتفي الوصف عند إرهابي ولا يذكر ما إذا كان مسيحي أم لا من الذي يصنع الصورة؟ نحن نتكلم عن الذي يصنع الصورة الذي يصنع الصورة في رأيي ليس جاهلا yaa sameeya suuradda ay warbaahintu soo gudbinayso qofka suuraddaas ra'yi ahaan u samaynaya ma ahan qof jaahil ah laakiin ku talagal ayuu u samaynayaa فالصهاينة هم المستفيدون آه، ال- في في الدرجة الأولى آه، من تشويه صورة الإسلام sahyuuniyiinta yahuudda ah ayaa ah kuwa ugu badan ee ka faa'iidaysanaya in la suurad xumeeyo islaamka iyo in aragtidaas suurad xumaynta ah lagu dhex faafiyo bulshada reer galbeedka dhexdooda shakina kuma jiro in mu'asasaadka yahuudda gaar ahaan kuwa maraykanka ka howlgala ay yihiin kuwa ugu badan ee ka shaqeeya buunbuuninta waxa ay ugu yeedhaan halista islaamka بعض المؤسسات الصهيونية وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية نعم. مؤسسات دراسات استراتيجية أو ثينك تانك بيوت خبرة موجودة نعم. في أمريكا آم، هي التي أسهمت بدور كبير في ترويج مثلا مم.
لمقولة الخطر الإسلامي According to the US News and World Report, today Washington is fighting back.
maanta washington dib ayay boorka isaga soo jafaysaa kadib turanturooyin soo noqnoqday oo ay la kulmaysay tan iyo wixii ka dambeeyey weeraradii koob iyo tobankii sebtembar dowladda maraykanka waxay bilowday ololo dagaaleed siyaasadeed oo aan horay loo arag tan iyo dagaalkii qabooba kooxaha qaabilsan howlgallada nafsiga ee milatariga iyo basaasiinta qarsoon ee c i eda waxay dhidabada u taageen warbaahinno iyo xarumo daraasaad oo fikri ah washington waxay tobanaan milyan oo dollar ku bixinaysaa ololo aysan ku doonin keliya inay ku saamayso bulshada muslimiinta oo keliya balse sidoo kale ay ku doonayso inay ku saamayso islaamka qudhiisa عقدوا مجالسهم وهم لله حربا أشعلوا waaxda arrimaha bulshada ee wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ayaa dhidibada u taagtay tobannaan wargeyso oo loo igmaday faafinta eedeymo hadoof iyo halkama jiraan ah oo loogu talagalay in lagu muunajabiyo mujaahidiinta arrinkaasina waa mid aanan lala gamban oo si cad ugu qeexan dukumeentiyo dowladeed iyo diraasaad ay diyaariyeen hay-adaha reer galbeedka sanadkii labada kun iyo lixdii xarunta la dagaalanka argagixisada ee west point waxay daabacday warbixin ku saabsan hababka lagu suurad xumeyn karo mujaahidiinta waxaana warbixinta lagu yidhi dowladda maraykanka waa inay maalgelisaa ololayaal warbaahineed oo diiradda saaraya weecinta aragtida dadweynaha muslimiinta ee ku aadan jihaadiyiinta laakiin waa in uu ahaadaa olole qarsoon oo dadban waxaa lama huraan ah in maraykanku ka howlgalo daaha gadaashiisa waa in xamalaadka xagga warbaahinta ee aan kor ku soo xusnay ay si taxadar leh u maareeyaan dad xirfadlayaal ah oo adeegsanaya qaar ka mid ah xeeladihii dagaalkii qaboobaa oo kale In 1943, the following directive was issued from party headquarters to all communists in the United States.
kii towjiyahan soo socda ayaa laga soo saaray xarunta xisbiga kaas oo ku wajahnaa dhammaan bulshooyinka ku nool Maraykanka wuxuuna u qornaa sida tan In the public mind, constantly associate those who oppose us with those names which already have a bad smell. The association will, after enough repetition, become fact in the public mind.
waxaa garaadka iyo maskaxda bulshada si joogto ah loogu xirayaa kuwa naga soo horjeeda iyadoo lagu shaabadaynayo ama loogu yeerayo magacyada xunxun kadibna arrintaas waxay noqonaysaa mid ka daadegta maanka bulshada kadib marka si fiican loogu celceliyo waxaan odhan karaa soomaaliya oo dhan nusasaace b b c ee lagu gumaystaa haafan awar la bilaangareeyey in laga faa'iideeyo ayaa aragtida soomaaliyeed oo dhan iyo qaabku wuxuu arki lahaa iyo fishankiisa iyo siduu wuxuu taxliilin lahaayoo dhan ayaa lagu gumaystaa waxaan leenahay warbaahintu caqliga bini aadamka khatar badan bay ku haysaa
The world press, as well as the American press, can make the victim of a crime look like the criminal.
warbaahinta caalamka iyo tan maraykanka intaba waxay qofka dhibanaha ah ka dhigi karaan dembiile dembiilahana waxay ka dhigi karaan dhibane ma malayn kartid inay qof u suurageli karto inuu sidaas ku sameeyo maskaxdaada haddii ay warbaahinta awood u leedahay inay qofka ku shaabadayso xagjirnimo cidna eegi mayso waxa uu qofkaas sheegayo iyo waxa uu samaynayo intaba waxayna bulshadu u tixgelinaysaa inuu yahay xagjir You got to make sure that the media gets the right story. What's the right story? Your story.
waa inaad hubsataa inay warbaahinta hesho khabarka saxda ah waa maxay khabarka saxda ah waa midka aad adigu wadato ee ma ahan midka dhabta ah ee yaalla fagaaraha waa khabarka aad adigu wadato ee loo dhigayo sida aad adigu doonayso inay warbaahinta u hesho sidaas ayaan barnay ciidanka Not the true story, not the real story, not accuracy. Your story. The way you want them to get the story. Hell, that's what we taught the military.
Extremism. Terrorists are traitors. Terrorist attack of radical Islam. They're terrorists. Islamist extremism.
الإرهاب الإسلاموي terrorist terrorist Radical Islamic terrorist. Radical Islamic terrorist. Radical Islamic terrorism.
لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور
This uh, radio is uh, push out key messages that we think uh, the Somali population should, he- should listen to.
raadiyahan waxaa loogu talagalay inuu baahiyo fariimaha ugu muhiimsan ee la doonayo inay dhegaystaan dadka Soomaaliyeed waxaan diiradda saarnaa inaan baahinno fariimaha sharaxaadda ka bixinaya kaalinta amisom doorka dowladda iyo sida la doonayo inay isaga caabiyaan al-shabaab Resist from the lies that Al Shabaab tells them and how they should uh, follow instructions.
ilaahay ku soo qabay muxuu been qayahan sheegay qasadkiisa weli maydnan garan wuu qarsanayaaye qur-aankiiyo xadiidkay rabaan inay qasheeyaane waxaa qaranka lala magan yahay qalma rogadkee
marka laga yimaado gaalada caalamka hoosna loo soo daadego huwanta saliibiyiinta afrikaanta iyo xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa muddo ka badan shan iyo toban sano isku dayayey in ay dejiyaan qorshe dacaayad ah oo lagu suurad xumaynayo mujaahidiinta laguna durayo jihaadka ka dhanka ah gumaystaha saliibiga ah iyo kabsadidida We're also telling them how, after their liberation, waxaan sidoo kale u sheegnaa in markii aan xoreyno kadib ay adeegyo wanaagsan ka heli doonaan amisom kuwaas oo badiil ka ah adeegyadii ay ka helayeen al-shabaab baawel williams oo ah bare jaamacadeed oo wax ka dhiga georgia washington university ayaa warbixin cinwaankeedu yahay dagaalka warbaahineed ee midooda afrika kula jiro al-shabaab ku soo bandhigay heerarka ay soo martay istaraatiijiyadda warbaahineed ee kufaarta afrikaanta iyo kabaleefkooda riddada ah iyo iskuday ay ku doonayeen inay ku helaan wadiiqooyin ay ku dhaawici karaan magaca iyo maqaanka al-shabaab qur-aankiiyo xadiidkay rabaan inay qasheeyaane waxaa qaranka lala magan yahay qalma rogadke
communication plan, communication strategy, uh, understanding the social media.
waxaan ka shaqaynaa horumarinta istaraatiijiyadda warbaahinta iyo fahamka baraha bulshada iyo inay saaxiibadeeda soomaalida bartaan sida aan ula tacaamulno xaaladaha ku saabsan maaraynta howlaha warbaahinta managing the media and the media operations.
Strategic communications should facilitate in this campaign effort not only to degrade and neutralize the Al Shabaab and other armed opposition elements, but at the center of it all to win the hearts and minds of the population.
warbaahintu waa inay fududaysaa dadaallada ololahan milatari ma ahan oo keliya inay diiradda saaraan wiiqitaanka al-shabaab waxaa taas ka sii muhiimsan in lagu guulaysto dagaalka aan ku kasbanayno garaadka iyo maskaxda shacabka soomaaliyeed ku guulaysashada dagaalkaas ayaana ah midka jaan goynaya ama go'aaminaya cidda guusha dhabta ah ka gaartay dagaalka si aan u xalinno isku dhacyada gudaha soomaaliya waa inaan kasbannaa quluubta dadka soomaalida oo aan ka beddelnaa caqliyadda ay hadda aaminsan yihiin una soo weecinnaa caqliyadda aannu doonayno marka laga hadlayo fikirka iyo dowladnimada We must win the hearts and minds of the population by transforming them from the current mix of mindsets to that that the one we want in terms of ideology, in terms of rallying them for uh, a united effort for nation building.
إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون
The ADMIS will hope that we will work closely together in the future.
haddii aan nahay soomaaliya iyo atmis waxaan rajaynaynaa inaan si wadajir ah u wada shaqayn doonno mustaqbalka mana noqon doonto wada shaqayn ku kooban warbaahinta iyo tababarada oo keliya balse waxaan sidoo kale iska kaashan doonnaa ololaha warbaahineed ee ka dhanka ah argagixisada soomaaliya waan ognahay in dowladda soomaaliya iyo atmis uu waajib mida ka saaran yahay arrintaas sidaas darteed waxaan u baahan nahay inaan iskaashanno oo aan mideenno dadaaladeenna
qalbigiisa waa laga masaxay qowlilaahiriye qayliyasa waxan buu baryahan qaarda la hayaaye dowrka warbaahineed ee qaramada midoobay iyo huwanta saliibiyiinta ah kuma koobna oo keliya dagaalka fikriga iyo aflagaadaynta mujaahidiinta balse waa qorshe guda ballaaran oo ay ku baxdo malaayiin doolar taas oo loo qoondeeyey tababarka iyo taakulaynta wariyaasha maamulada hirdada insha allahu sidan ugu qoray waa lagu qabo We would like to engage them to understand what is the role of the media.
waxaan doonaynaa inaan wariyaasha soomaalida ah barno inay fahmaan waxa uu yahay doorka warbaahinta iyo inay si wanaagsan uga faa'iidaystaan warbaahinta
qasadkiisa weli maydnan garan wuu qarsanayaaye qur-aankiiyo xadiidkay rabaan inay qasheeyaane waxaa qaranka lala magan yahay qalma rogadke What have you been communicating to the people as a media?
Important that the journalist is empowered in terms waa of muhiim knowledge.
in la tayeeyo wariyaasha haddii ay tahay xagga aqoonta iyo xagga macluumaadka intaba lana baro waxa uu yahay howlgalka midooda afrika iyo doorka uu ku leeyahay soomaaliya qur-aankiiyo xadiidkay rabaan inay qasheeyaane waxaa qaranka lala magan yahay qalma rogadke
waxaa sanad weliba xerada xalane iyo xarumaha murtadiinta ee muqdisho lagu qabtaa siminaaro lagu abaabinayo wariyaasha xukuumadda riddada laguna barayo hababka ay ummadda soomaaliyeed dhexdooda ugu faafin karaan fisqiga iyo gaalnimada laguna hubinayo sidoo kale in fariimaha ay baahinayaan ay yihiin kuwa xambaarsan afkaarta reer galbeedka ee ku salaysan anshaxumada diinadirirka iyo dimuqraadiyadda quraankii rabbigay waa ka tiray qaaliga ahaye
kani waa qayb ka mid ah barnaamij uu maalgelinayo midowda yurub oo la yidhaahdo media for bice xaruntan waxaa lagu tababari doonaa saxafiyiinta soomaalida iyo wakiilada ururada bulshada rayidka run ahaantii waanu mahad celinaynaa yunsom tababarkan ay noo qabatay tababar aad u wanaagsan buu ahaa unsom tababarkani aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa sababtoo ah tababarka tababaro badanaa dhacay laakiin tababarkan waa ka duwan yahay tababaradii hore dimuqraadiyadda waxaa hooye u ah saxaafadda maanta in saxaafaddii ee la barayo nidaamkii ay u tabin lahaayeen doorashooyinkan waa horumar aad u weyn walaalyahow gabdhaha qaawan baad qayb ku leedahaye qasadkaaga waan garanayaa taacudadayaa leh marka laga yimaado faafinta fikradaha gaalada iyo dhalanrogga ummadda soomaaliyeed ujeedka ugu weyn ee laga leeyahay tababaradan waa in wariyaasha xukuumadda riddada lagu dhiirigeliyo cayda caraatanka iyo ceebaynta mujaahidiinta geed dheer iyo mid gaabanna loo fuulaa sidii loo suurad xumayn lahaa la isagana horkeeni lahaa mujaahidiinta iyo shacabka soomaaliyeed qorshahan guracan ma ahan mid qarsoon balse waa debinno ay qoolayeen cadowga allah tan iyo xilligii ambiyadii si cadna ugu qeexan warbixin ay soo saartay qaramada midoobay oo cinwaankeedu ahaa ka hortagga brobagandada al-shabaab taas oo ay ku sheegeen inay lagama maarmaan tahay in tababarro iyo taageero loo fidiyo warbaahinada ka howlgala dalka ee dhiiragelinaya in laga waramo dhaqamada ururka al-shabaab ee muujinaya xukunka argagixisada talooyinka iyo qorshaha uu bixiyey xafiiska qaramada midoobay ee xalane waxaa maanta si buuxda u hirgeliyey oo ku camalfalaya madaxda riddada iyo warbaahinadooda
inaan ka figoono saxiixa qalabka ay u deeqeen kala duwan radio muqdisho muqdisho aad baan ugu mahad celinaynaa dowladda iyo gaar ahaan saraakiisha safaaradda talyaaniga oo ambaasadooda ugu horeeyo waxaan aaminsanahay in tababarkan ay bixinayso atmis ee ku saabsan warbaahinta uu ku soo beegmay xilligii loo baahnaa sababtoo ah waddankeenna wuxuu hadda wajahayaa dagaal ka dhan ah argagixisada sidaas darteed wuxuu tababarkan naga caawin doonaa sidii aan u hagi lahayn ololaheenna warbaahineed una maarayn lahayn warbaahinta
إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ۖ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم
kooxda khawaarista ah ee al-shabaab maleeshiyada al-shabaab shabaab waa tuug waa khaa'in kuwa qalbiga gaalka ee gudaha meereysta garbaduubilaaho warhida gowrac lagu jiido islaamkay gariifaan kufrina kama gadoodaano kadib markii ay magacxumo iyo maamuusjab ka dhaxleen duulaanadii dalandoolka ahaa ee ay soo qaadeen loogana adkaaday dagaalka xujada iyo bayaanka marin habaabintooda iyo madalhufkooduna ka daadegi waayey dadka soomaaliyeed waxay maamulada riddada iyo mikrofoonadooduba soo qaadeen olole warbaahineed oo ka dhan mujaahidiinta iyagoo faafinaya been abuur laga siqsiqo iyo dicayaad aan daliil lahayn oo ay ku doonayaan inay ku dhaawacaan dhegsamida mujaahidiinta iyo halgankooda muunadaysan doorkii warfaafintu ay lahayd waaye wariyaha guud ahaan dee saxaafadda ka shaqeeya gaar ahaan wariyaha ka shaqeeya s n t v iyo askariga faranta ku jiro waxba kalama doole wasaaradda warfaafinta dhowr jeer waxaa loo arkaa in ay tahay wasaarad dadka warbaahinta amaba ka kaafisa in ay wararka gaarsiiso laakiin dhinaca kale marka la yiraahdo marka laga hadlayo dhinaca amniga waxaan aaminsanahay in iyaguna ay la mid yihiin ciidamada jiidda hore jooga ciidamada warbaahinta ee wasaaradda ku socday lama shaqaynayaa run ahaantii sida wasiirku uu sheegay kama dhacaan askarta aagga hore fadhiya ee xalay u hoyday ee cadowga hortaagan shkaayaan ilaah baase garab noo hoon gacashanaynae gaaliya maciisuna afkay ciidda geliyaan qadafka qalloocan ee lagu qardoofaynayo mujaahidiinta u taagan difaaca shareecada allah ee dhowaanahan ka soo yeerayay murtadiinta hoggaanka u haya kooxda ridada soomaaliya ma ahan istaraatiijiyad cusub oo ay soo hindiseen balse waa mashruuc abaabulan oo qayb ka ah la dagaalanka shareecada allah salkana ku hayo siyaasado guracan oo ay soo agaasintay dowladda siliibiyadda ah ee maraykanka hay-adda cilmi baarista maraykanka ee rand ayaa aqalka koongareska maraykanka u soo bandhigtay cilmi baaris ciwaankeedu ahaa burburinta kooxaha argagixisada waxaana daraasadaas lagu yidhi ku guulaysiga dagaalka warbaahinta si argagixisada loogu shaabadeeyo inay yihiin dembiilayaal ayaa leh mudnaan iyo muhiimad gaar ah waana arrin aan ku suurtagelayn cudud militari oo keliya sidaas darteed maanta la yaab ma leh inaan aragno saraakiisha riddada iyo warbaahintooda oo adeegsanaya isla farsamadii iyo qorshihii ay gaaladu ka soo meersadeen maadaama ay yihiin kuwa talooyinka tawjiihaadka iyo tilmaamahaba looga soo xariiqo xerada xalane kuna daaban kufaarta aan xiqdigooda ka soo sheekaynay
idaacadda dhallinyarada waxaan u dhisi jirnay mooralka waa la hadli jirnay waa geesinimo gelin jirnay maxaa yeelay waxay ahaayeen aalad loo baahan yahay oo qayb ka ah la dagaalanka xagjirka weliba waxay odhan jireen waxaan hadda aysan dadka dhihi karin khawaariij ayay odhan jireen macnaheedu wuxuu ahaa dagaal afka ah oo ka dhib badan ama ka adag kan xabadda ah maxaa yeelay brobagandada waxaa la yidhahdaa waa qayb ka mid ah dagaalka dowladdu waa waajib saaran haddii rabto inay dagaalkan ku guulaysato waa in ay e- e, garabkan warbaahinta oo dagaalka ay aada u xoojiyaan iyo en, sawirada iyo ereyada en, shacabka xaggooda saameynta ku lahaanaya inay aada u xu- kala xushaan inay u ekaadaan dad ama e, dowladdu inay u ekaato kuwa runta ayaga sheegaya Eh, dagaalka warbaahinta dabcan eh, beentana lagama soo tagto dagaalka warbaahinta dabcan eh, beentana lagama soo tagto
إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون wax alla waxa baadilka ku socdoo dhan zukhrufa alqawli guruuran waran halla ka jirin oo makastada lagu khaldo laakiin la qurxiyey ay isticmaalaan waa shayaadiinu linsi waljin kolkaa been la qurxiyey oo basal iyo toon lagu daray oo cusbiyo geeda lagu daray ay isu sheegayiin beenaa qofkii caqligaaba lagu qarina qofkii caqligaaba oon cilmi iyo caqli ku falan ku filan lahayn baa bohol looga tillaabsanaya wax loo saansaabaya riwaayad iyo khiyaal baa loo samaynaya waxaas iyo waxaasaa la sheega waa la kala dhaqaaqaya wa ama qof aan xaq wadan ee baadil wata intaan dhexdeed kama hadli karo wax fagaare la geeyaa ma hayo kolkaa geedka inuu fooda ku qabto caqli gaabta urursado uu meelo ka nuunu yidhaahdo wey garatiin gabal dhacyo waa beri inaan gawda kugu hayno gintaalada riddada dheerna aan kugu garaacna halkii gacanta noo soo galana gowrac marina maxaa yeela gaalnimo cadaad garab istaagteen beenta iyo bakhti afuufka ay baahinayaan madaxda kooxda riddada iyo warbaahinadooda ayaa ah kuwa xargaha goostay oo ka maran anshaxa saxaafadda kana aradan hufnaan iyo cadaalad intaba waana midda keentay in xitaa gaaladii soo tababartay ay ka sirrigtaan beentooda xarunta lagu magacaabo lande info oo ah waax ka mid a hay-adda socdaalka ee norway ayaa mar ay ka hadlaysay warbaahinta soomaalida waxay tiri wax shaki ah kuma jiro in wax badan oo ka mid ah maadooyinka ay faafiyaan warbaahinada soomaalida ay leeyihiin daciifnimo aflagaadada marin habaabinta xanta iyo dicaayadaha ayaa ah kuwa faraha ka baxay mana jiro xeer ku saabsan anshaxa oo ay qorteen iyo tawjiihaad guud oo la raaco sidoo kale hay-adda isku magacooday saxaafadda xorta ah ee aan xuduudda lahayn waxay warbaahinta soomaalida ka tiri dhammaan warbixinnada ay tabinayaan warbaahinada soomaalida waa kuwo ku salaysan eex iyo marin habaabin sababtoo ah suuragal ma ahan inaad qaniinto gacanta ku quudinaysa waxayna taasi ka dhigan tahay in bulshada ku nool soomaaliya aysan helaynin xog la hubo layskuna hadlayn karo oo dhab ah wasiirkayga amarka uu qaato go-aanka uu qaato xukuumadda go-aanka qaata annaga ku shaqaynayna hadda haddii dowladda waraaqay soo qortay tiraada al-shabaab baa argixisa ma aha al-shabaab argixisad maahan leenahay
qaar badan oo isleeyahay waxba ma baran ama noloshay ka dhaceen ama waa caasi waalideyn oo guryihii ka soo tegey ee wax la mid ah saxaafaddii ku soo yaacay midda kale waxaan dareemayaa ama dad badan hadda waxaan isu sheegnaa saxaafadda soomaaliya gaar ahaan muqdisho inay noqotay xirfadda keliya ee aan u baahnayn wax aqoon ah qofka asoon waxba aqoon lahayn uu iska soo geli karo waa xirfadda keliya xataa askari saas looma geli karo mushkiladda ugu weyn waxay tahay warbaahinada loo shaqeeyay dadka iska leh maaha dad wax bartay mana aha dad saxaafadda raba inay wadaday xaqa aheed ama saxda aheed ay ku wadaan ma u badna waxay u badan yihiin dadka raadiyay interestooda gaarka ah tusaale ahaan lacag tusaale ahaan siyaasad mustaqbalka iyo jaga inay ku gaaraan qofa waxaa laga yaabaa in idaacaddiisa inuu wasiir ku helo darteeda inuu u baabi'inayo oo qof walba u kacaynaya wax lamid ah The main reason Somali journalists want to go into the profession is because it's one of those jobs that you can get paid quite well.
sababta ugu weyn ee ka dambaysa in wariyaasha soomaalida daneeyaan xirfaddan ayaa ah inay ka mid tahay shaqooyinka lagu helo mushaarka fiican xitaa haddii aysan ku imaan qaab sharci ah tusaale ahaan waxaad tagaysaa mid ka mid ah shirarka jaraa'id ee ay madaxdu qabato waxaadna arkaysaa kuwii shirka jaraa'id qabsaday oo lacag siinaya wariyayaasha si uu saamayn u yeesho hadalkooda mar waliba oo aan la kulmo wariyaasha soomaalidana waxaan ku idhaahdaa fadlan joojiya arrintan sababtoo ah waxay ka mid tahay asbaabaha keenaya in la dilo Partly that's one of the reasons they get killed. Partly that's one of the reasons they get killed.
shabaab waa jabiyey ciidankuna waa si daba joogaa cashar baa ka raaca khawaarijta la laayay shabaab waa tegey war wanaagsan baad maqli doontaan أنا صومال هيا ذكرينا وكوني للهدى حسنا حسنا وبكي في العلا رايات عز تعيد لنا حصول الفاتحين أنا صومال هيا ذكرينا وكوني للهدى حسنا حسينا ومكي في العلا رايات عز halka ay gaalada iyo murtadiinta isku maaweelinayaan dhalanteed iyo dhalaan habaabis aanu jirin allah fadligii mujaahidiintu waxay dhankooda dhexda u xirteen inay soo bandhigaan xaqiiqda dhabta ah ee taala fagaaraha dagaalka كتائب صوري مخدا تداعوا بحكم الله هبوا ثائرين أبادوا كل محتل جبان ودكوها عروش الظالمين كتائب صوري مخدا تداعوا بحكم الله هبوا ثائرين أبادوا كل محتل جبان ودكوها عروش الظالمين allah fadligii mujaahidiintu waxay dadweynaha soo hordhigeen caddaymo itus oo itaabsi ah oo dhegta dhiigga loogu daray macatablayda iyo maleeshiyadooda waana midda keentay in warbaahinta mujaahidiinta ay maanta noqoto midda koowaad ee laga soo raadsado xogaha lagu kalsoon yahay iyo xaqiiqada dhabta ah ee dagaalka
الكتائب صوري مخدا تداعوا لحكم الله هبوا ثائرين أبادوا كل محتل جبان ودكوها عروش الظالمين كتائب صوري مخدا تداعوا لحكم الله هبوا ثائرين أبادوا كل محتل جبان ودكوها عروش الظالمين maqaal uu qoray wariye lagu magacaabo roben kriil ayaa wuxuu sheegay in habdhaqanka liita ee dowladda soomaaliya midooda afrika qaramada midoobay iyo weliba qaar ka mid ah xubnaha beesha caalamka ay u maareeyeen istaraatiijiyadda warbaahinta ay sababtay in istaraatiijiyadda warbaahineed ee al-shabaab ay noqoto mid xor ah oo aanu jirin wax kula tartamaya fagaaraha wuxuu yidhi xaaladaha qaarkood ee ku saabsan weerarada waaweyn waxay saxafiyiinta iyo dadka ka howlgala warbaahinada aaminsan yihiin in warbaahinta al-shabaab ay ka run badan tahay ka degdegsiimo badan tahay kana xog ogaalsan tahay warbaahinada u shaqeeya isbahaysiga iyaga ka soo horjeeda idaacadda shabaabku waxay ahayd idaacad very effective ah markaas oo waxaan isku fiirinay quality-ga kuweenna iyo kuwooda inta oo shabaab ay hadda ay fiidiyoyaashaan ay soo duubeen waa fiidiyoyaal oo aa ujeedo wakhtiga la soo geliyey shaqada la geliyey een, oo aada u casri ah ee, fariintana si sahlan u gudbin kara waa dagaal aada u muhiima oo qalbiga dadka lagu xado een, waana saameynteyday leedahay ee, shabaabna waa een, arrintaas muhiimaddeedan ugu geliyaa een, waana waxaa moodaa inuu ku gacan sarreeyo something that I call a kind of jihadi journalism, which is this warbaahinta al-shabaab waxay leedahay wax aan anigu ugu yeero warbaahinta jihaadiga tusaale ahaan waxay weerarayaan saldhig ay deggan tahay amisom kadibna amisom waxay leedahay maya maysan na soo weerarin wax naga dhintana ma jiro oo been ayay naga sheegayaan kadib al-shabaab waxay soo bandhigayaan sawiradii iyo caddeemo muuqaal ah oo wata aqoonsiyo oo ka marakacaya sheegashadooda
kadib markii warbaahinta mujaahidiinta ay kadeeday gaalada iyo murtadiinta ummaddana u bidhaamisay beentooda aan raadka lahayn waxay madaxda murtadiinta iyo warfaafintoodu magangaleen caburinta saxaafadda qafaalka saxafiyiinta iyo in gebi ahaanba dembi laga dhigo tabinta wararka mujaahidiinta dowladda soomaaliyeed iyada oo xiganaysa qodobada kala duwan ee dastuurka jamhuuriyadda sharciga isgaarsiinta qaranka iyo sharciga warbaahinta qaranka waxa ay mamnuucday oo gebi ahaanba ay joojisay nooc kasta oo la xidhiirta faafinta falalka argagixisada iyo fikirkooda iyo arrimaha ku saabsan in farriintooda la gudbiyo codadkooda iyo muuqaaladooda iyo sawirradooda iyo farriimahooda qorshaysan midna lama faafi karo waana dembi marka mushkiladdaas ayay idaacadahaasi inagu hayaan waxay faafinayaan waxoodii mararka qaar waxay u samaynayaan dicaayad aad u foolxo hadda waxaad maalmahan dhoweyd ogeydeen janal for nin wariye ahoo soomaali abay waxay u direen meelaha shabaab madaxdoodu joogaan wuxuu ninkaas ay direen faafinayay muddo dhan hadal dhammaantii dicaayada oo saxaafadda wax ilaaqa ala lahay dhulkoodu inuu dhulalka kale ka barwaaqaysan yahay nicmaday ku jiraan dadka better lifekii nolosha wanaagsan u soo doontay maalin dhoweyd halkanaa dowladda soomaaliyeed ka celiyeen waa ku mahadsanaayeen waxaanse ka jeclaa in la qabto oo lagu qaado xukunka ay leeyihiin kuwa dadka laynaya dhallinyarada soomaaliyeed ee midiya ka shaqaysa iyagana waxaan odhan lahaa dadkiinna haddaydaan wax u taraynin ha dhibina haddaydaan shabaab halala dagaalama dhahaynin warkooda ha faafinin iyo wax ay samaynayaan حينما تشعر الدولة أن مجرد خبر ينشر أو محطة تبث أنه يهدد أمن الدولة يعني هذا يدل على ضعف هذه الدولة marka ay dowlad dareento in war la faafinayo ama khabar ay warbaahin tabinayso ay halis ku keenayso amniga dowladda waxay taasi tusinaysaa taagdarrida dowladdaasi sidoo kale waxay arrintaas si cad u muujinaysaa in xukuumadaha iyo shucuubtooda uu u dhexeeyo kala duwanaansho weyn وهذا ي- يدل بوضوح على أن الحكومات تدرك أن بينها وبين شعوبها شق كبير codadkooda iyo muuqaaladooda iyo sawirradooda iyo farriimahooda qorshaysan midna lama faafi karo waana dembi طفيل بن عامر الدوسي nin caaqila buu ahaa oo caqli badan oo gabyaayo gabya oo tolkii oday u ah yacni nin wasnile buu ahaa laakiin soo cimraysa buu isiroo markuu maka yimi ayay reer makii warbaahintoodii ku akhriyeen iska koobnayd ee afraadda iyo dadka warka loo sheeg sheegayaa warbaahintaasi ninkan waxay ku kaliftay inuu dhagaha furaysto oo uu cudbi geliyo is idhaahdo maxamed haddaad maqasho armu ku sixraa ninka kani waxaa la yidhi nin sixoroala waa caynkana waa xarb dacaayayoo la sameeyey waxay warbaahin fudud oo af laga sheeg sheegaya ku kaliftay nin caaqila oo gabayaaya oo waayeel reer u taliyaa inuu cudbi qaato oo dhagaha gashado oo is idhaahdo bal ninka ayaan waxbaba kaa soo gaadhin laakiin akhiiran ilaahay wuxuu qadaray inuu mar dambe caqliga isticmaalo uu yidhaahdo war qof garaad labaad tahay ee maad horta dhagaysatido wuxuu sheegayaa hadday xaq tahayna waad raaci hadday baatil tahayna waad iska diidiye nin weyn inuu dhagaa furaysta malaa waa la dhaamaayo furta iska saar buu isidhi markii dambe furta iska saar uu nabiga dhegaystay salawaatu ullahi wasalaamu calayh deetana wuu islaama codadkooda iyo muuqaaladooda iyo sawirradooda iyo farriimahooda qorshaysan midna lama faafi karo waana dembi
ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
macali weyno muftiya mushrik iyo murtadiyadii muufada meel kula cuna moorada amisoon ku jira inuu maanta waxaan idinka rabaa dowladdeena u helisin waxaan idinka baahanahay garab istaagaas inaad jidka usu bannaanka usu istaagtiin aan rabaa bannaanka usu istaagtiin aan rabaa oo shir la qabto la yidhaahdo nimankan ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa nimankan waxay wadaan diin ma ahan macali weyno muftiya mushrik iyo murtadiyadii muufada meel kula cuna moorada amisoon ku jira mujaahid magac xumayn ma maqasheen maalmahan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم guud ahaan caawa waa iga intaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaan illah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم